horta cudurkan la yidhaahdo h i v viruska la dhahaa h i v cudurka marka uu soo baxo waxaa la yidhahdaa adis marka u horeysa waxa weeyaan waa cudurada la isqaadsiiyu ka mid yahay oo galmadaa u badan boqolkiiba siddeetan waxaa kaloo u kala qaadi karaa qaabka maaragtay qaliinka qof la qalay oo birihii aan si fiican loo dubin naar ku dhashay meel maaragtay qalab aan xoog leh qalab fiican oo aan sterilisation lagu sameynin lagu dhaliyey waxyaabaha lagu kala qaadi karo horta qaabkii qof dhiig lagu shubay laakiin boqolkiiba siddeetan waa galmo ma garati nin galmo noocay doonto ha noqoto ama homosexual ama heterosexual weyaan horta qaabka ugu badan oo h i v la isku qaadsiiyo marka haddii aan si guud uga jawaabo su-aashaada taas weya marka markaad fiirisaan dhakhaati kada ka dhakhaatiir ahaan oo kale tirada soomaalida ee cudurkan nan nool oo kale maxay tahay miyay soo kordhaysaa miyay sii yaraanaysaa maxaa laga maa maxaa laga sheegi karaa horta wadamo badan oo adduunka ayaa jira oo soo yaraanayo xanuunkii cudurkan uu soo yaraanayaa sida hadda wadamada soomaalida dariska leyihiin oo kale meel heer usarreya gaareen hadda hoose u socdaa laakiin soomaaliya oo kale waxaan filayaa inuu soo badanayo because ka hortag badan si fiican looma sameynin midda labaad waxaa weeyaan soomaalida weli waxay ku jiraan stagekii inkiraadda waa inkirsan yihiin cudurkii oo dowlad ahaan iyo shacab ahaan guud ahaanna ma itiraaf ma aaminsana oo stagekii ugu horreeyay weli ku jiraan waa inkirsan yihiin shaksi ahaanna qofkii ma aaminayo soomaaliga ah dad yar ayaa jira ilaa hadda ogolaaday oo sameeyey self disclosure oo intay ummadda soo hor istaageen yiri waxaan qabaa cudurkaas saasna weeyaan daawona raadsanaya marka ma badna dadka laakiin marka maxaa keenaya inay inkiraan oo kaleeto soomaalida cudurka waxaa weeyaan wax kale ma aha waa wax horta caadi ah qofka inuu inkiro sababta waxaa weeyaan cudur kasta oo weyn ama cudur kastaoo qofka u arko cudur weyn oo khatara stageya uu maraa jira marka la dhaho hebel kansaraa qabtaa ama edisaa qabtaa wuu naxayaa qofkii wuu inkirayaa kadib denial markuu galo wuu ka baxayaa waxaa weye qofku waa caroonayaa muddo ka bacdi carow gelayaa waay me wax la dhaho ilaah maxaa aniga hebel iyo hebelba waa fiican yihiin yani waa xagga diinta lafteeda qofka xoogaa wuxuu ku dhowaanayaa ilahay ka fogaasho laakiin waa isteejo caadi hoo la maro carow gelayaa kadib waa ka gudbayaa wuxuu gelayaa wax la dhaho bargaining kadib waa kasii gudbayaa kadib wuxuu gelayaa depression qofka iska niyad jabayaa qalbi xumo meel la fadhiisanaya marka u dambeysa qofku wuxuu ogolaanayaa xanuunkan inuu jiro asagana dambi kuna ilaaha keenay dan wuxuu raadsanayaa markaas xalkii ayuu raadsanaya marka xaruntan bal ka waran dadka idinsoo booqda oo kaleeto gaar ahaan soomaalida ee cudurkan la nool iyo sida aad ula tacashaan waa jiraan dad qaba xanuunka oo aan ka warqabno oo aan ognahay waa badan yihin ma yara qofka waxaa la rahaa isaga qofka xanuunsan isagaa la rahaa intuu ummadda soo hor istaago inuu yiraahdo marka la bisleeyo maaragtay oo heer biseelkiisa la gaarsiiyo heer inuu dadka soo hor istaago yirahdo xanuunkaasaan qabaa ka sheekeeya xanuunkii xalkii u raadsado waa aragnaa markaan gaarno xanuunka cudurkii ku helna qofka waxaan u dirnaa meelaha maaragtay daawada oo dowladda lacag la-aana lagu helaa daawadeeda meelahaasaan u dirnaa qofka marka way isdaaweyaan marka ma jiraan lamber ama cabir lagu qiyaasi karo heerka dadka soomaalida ee cudurkan la nool waa adag tahay hadda soomaaliya oo kale marka la dhaho waxaa weeye mal maanta lama dhihi karo statistically intaas oo qof aa qabi karta ama ma dhihi karta because horta dowladdii waddanka oo dhanba gacanta kuma hayso meelo badanoo waddanka waxaa weeye dowladda gacanteeda kuma jiro oo nabadba ma ahanoo yani gacanta dowladda ma aha meel ku jirto meelaha maaragtay la sameyn karo cilmi baaris laga sameyn karo waa meelo xadadan meelo qaarkood meelo badan lama tegi karo marka waxaan arkayay statistic la sameeyey ee ku qoreed laba kun iyo sideed tobankii in la sameeyey soomaaliya oo aan la yaabay xoogaa number aada u yar ayaa ku qoraa soomaalida h i v-ga positiveka ah ama adis ha qabaan ama macnuhu waxbaa farqa udhexeeya mogtahay h i v positive iyo adis h i v positive waxaa qof iska caafimaad qaba markii dhiigga laga qaado positive ah laga helaayo aids laakiin waxaa qof calaamadihii cudurka lagu yaqaanay africa oo kale marka la joogo t b shuban wax noocaas finanka jirka ka soo baxayo canagocatada ay dhahaan iyo wax noocaas oo dhan laga helayo taas waa aids calaamadihii cudurka lagu yaqaanay marka kasoo baxaan marka ama aids ha noqdo ama h i v positive ha noqdo waxaa ku waxaan akrinayay waxaa la yidhi kow iyo toban kun guud ahaan soomaaliya o dhan hal sano ka hor macquul ilama ekeen waayo soomaaliya dhan lagama warqabo marka adigu kolleyba ma xumeyn mar muxuu yahay xalka ama tala- talooyinka aad usoo jeedinayso qofka xanuunkan la nool ee ay tahay in uu sameeyo horta qofka xanuunka la nool maskaxda inuu ku hayaa waxaan ilaaha keenay adigu ma adkeynin ma garata ama haddaad rabto qof tumasho ku jira ohow haddaad rabto ohow qof daroogada xididka iska siin jira dadka xididka maaragtay daroogada laga qaato oo hal irbaday wadaagayaan dad badan maaragtay heroyin isku duraya meelay wada fadhiisanayaan kana isticmaalaya kana ist- way isqaadsiiyaan badana ama nin tumasho ku jirayo ama naag tumasho ku jirto oo xanuunkii saas ku qaaday ama amar ilaahay iska qaliin iyo ilig lab- waxay doonta ha noqoto adigu aad ka soo qaaday aba xoog iyo kufsi qof ka qaaday waxa weeyaan adiga isuma adkeen wax kastana amar ilaahay ku yimaadaan